bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba waad joogtaan waana koob iyo tobanka bisha agast sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warka rediyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdifaarax sudoon saacid ayaa waxa uu ka warbixiyey waxqabadka xukuumaddiisa iyo weliba ammaanka isagoona ka dhawaajiyeen bilihii lasoo dhaafay wax badan ay u qabsoomeen warbaahinta isagoo la hadlaya ayaa ra-iisul wasaaraha waxa ugu horreyn ka hadlay qorshaha cusub ee dib u kabashada soomaaliya new deal iyo weliba sida xukuumadda ay ugu diyaar garowday waxyaabaha ay la hortegayso shirka lix iyo tobanka sebtembar ka furmaya magaalada braselis ee waddanka biljamka islamarkaana waddanka soomaaliya looga hadli doono mar la weydiiyey guulaha ay xukuumaddu gaartay saddexdii bilood ee ugu dambeysay ayaa waxa uu sheegay in wax badan ay u qabsoomeen isagoona xuseyn markii ay xukunka dalka la wareegayeen sagaal bilood ka hore iyadoo xaaladdu ay sidan ka adag tahay islamarkaana isbeddello badan ay soo dabaaleen sida uu ra-iisul wasaaruhu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen ammaanka sidii wax looga qaban lahaa waxaana uu tilmaamay in xukuumaddu ay waddo qorsho ku salaysan sidii ammaanka guud ahaan dalka loo hagaajin lahaa bilaha soo socda master saacid ayaa waxa uu sheegay in daqliga soo galay dowladda uu laba jibaarmay tan iyo bishii may isagoona tilmaamay in laba milyan iyo bar oo dollarka maraykanka dowladdu ay soo gashay islamarkaana dhaqaalaha dowladda soo galay sanadkan gudihiisa uu kurukacay marka la fiiriyo waxyaabihii soo geli jiray sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay inay ka gudbeen eedeymihii loo jeedin jiray dowladda oo ahaa in dowladda xamar keliya ay ku ekeed balse ay hirgeliyeen barnaamijka gobollada dalka lagu gaarsiiyey dowladnimada isagoona xusay in sagaashan boqolkiiba ay dowladdu ku guulaysatay arrimahaasi ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in qorshaha dibudhiska soomaaliya ee new deal looga hadlayo soomaaliya sida ay jeceshahay loo caawiyo waxaana uu rajo ka muujiyey in shirkaasi ay kasoo bixi doonaan qodobo wax badan u tari doona soomaaliya bisha sebtembar ayaa lagu wadaa in isku shaandhayn lagu sameeyo golaha wasiirada soomaaliya iyadoona ay dhici karto in isbeddelka xukuumadda uu kusoo aado ka hor shirka brasilis lix iyo tobanka sebtembar xarakada al-shabaab ee dalka soomaaliya ee dagaalada kula jirta ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay mar kale ka dhawaajiyeen in hadafkoodu yahay inay la midoobaan dagaalyahanada ajaaniibta ee ka dagaalamaya wadamada caalamka oo carabtu ay ugu badan yihiin fu-aad shangole oo ka tirsan saraakiisha xarakada al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab hadafkooda uu yahay inay la midoobaan ajaaniibta kale ee wadamada caalamka si ay ugu guulaystaan sida uu hadalka u dhigay dagaalada ay kula jiraan waxa ugu yeeray gaalada iyo weliba gaala raaca
iyo ardu suuriya iyo ardu somaal iyo ardu afghanistan iyo bilaadi khorasana walaalayaal waxa weeyaan daalika fadlullahi yuutiihi man yashaa dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa inaan raayadaan allaha difaacno haadihi raaya raayat llahi jalawaala waa raayatu tawxiid raayada in la difaaco wey rasuulka gudayashaan looga sugnaaday ummat alislaam waxaa laga rabaa nin waliba inuu hubka qaado
al-shabaab ayaa kol hore waxay sheegtay inay ka mid tahay oo ay ku biirtay ururweynaha alqaacida iyadoona liiska qaramada midoobay ee wadamada maraykanka lagu daray islamarkaana lagu asteeyey oo ay reer galbeedku ugu yeeraan argagixisada xogayaha maamulka gobolka banaadir cabdikaafi hilowle ayaa waxa uu sheegay in ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada dalka ay wax badan ka qaban doonaan isagoona tibaaxay in lixda bilood ee soo socota uu qorshahoodu yahay maamulka gobolka banaadir in ammaanka magaalada muqdisho isbeddello ay ku sameeyaan islamarkaana muqdisho ay ka mid noqoto magaalooyinka ugu nabadda wanaagsan sida uu hadalka u dhiga xogayuhu xogayaha ayaa waxa uu sheegay in dadaaladii ugu dambeeyey ay wadaan maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa booliiska waxaana uu sheegay in amni darada magaalada muqdisho marar badan kusoo laabatay hadafkoodu yahay inay gebi ahaanba soo gebagabeeyaan gobolka banaadir wuxuu taarkad u ah in magaaladan muqdisho uu gaarsiiyo muddo lix bilood gudahooda dadka inay gaarhaan boqolkiiba boqol amniga inay gaarsiino in lix bilood gudahooda ay magaalada muqdisho noqoto magaalooyin kale diriskaah sida kenya iyo uganda iyo jabuuti iyo etoobiya baarlamaanka ka yiraahdo
hadalkan xogayaha maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli qaraxyo iyo weliba dilal qorshaysan ay ka dhacayeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoona dhammaan ay sheeganayeen xarakada al-shabaab oo kol hore ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka dowladda federaalka iyo weliba ciidamada ajnabiga ee soomaaliya ku sugan mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa waxa uu dhaliil baahsan u jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya isagoona sheegay in dowladda federaalka waddada cadaaladda ay hareermartay cabdulaahi dheer oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dhammaan degmooyinka magaalada muqdisho iyo weliba gobolka banaadir ay mas-uulka yihiin hal qabaa'il sida uu hadalka u dhigay waxaana uu taa beddelkeeda sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay in isbedello ay ku samayso islamarkaana cadaaladdu ay tahay in dad kala duwan islamarkaana kala qabaa'illa ay wanaagsan tahay in maamulka gobolka banaadir ay gacanta ku dhigaan gobolka banaadir lix iyo toban degmo ku ogaa ninka yidhahdo maamulka hore oo rajiimka lix iyo tobanka degmo hal qolo keliyahaa joogta lix iyo tobanka degmo shangaani maaha shan iyo tobanka kale waxaa jooga maa lix iyo tobanka kale waxaa jooga hawiyaa jooga waxaasun wax maarata xalaala maaha muqdisho marka haddii dadka ay ka dhexayso dawladda ha samayso inay maaragtay fiveka ku qaybiso oo qolo walba ay maaragtay digri military tirahdo waxaa leeyahay saddex degmo dil waxaa leeyahay saddex degmo daarad waxaa leeyahay saddex degmo hawiye waxaa leeyahay saddex degmo qoladii kale oo adarka u sheegan ay ku sheegan inay yeelaan saddex degmo leeyihin qaabkaas in loo qaybiyaa la rabaa marka haddii qaabkaas aan la yeeli karin magaaladan waa la yaqaanaa deegaankeeda dadka iskale in loo daayo
halka warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda kenya ahna xilligan senatarka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bere ayaa waxa uu sheegay in ciidamada kenya ee ku sugan magaalada kismaayo ee jubbooyinka aanay cid gooni ah la jirin islamarkaana eedeymaha loo jeedinayo aanay ahayn kuwa xaqiiqada ku salaysan yuusuf xaaji oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga dowladdii hore ee kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada kenya hadafkoodu uu yahay inay halkaasi kula dagaalamaan xarakada al-shabaab islamarkaana ammaanka dalka soomaaliya soo celintiisa ay ka qayb qaataan saasata waa ka maqlay aniga waxaan ka ogsoonaya malaha mana u malaynayo dowladii kenya in ay ka qayb qaadani dagaal sokeeya ay dhexgelayso uma malaynayo waxay u tagtana waxaas ma ahayn waxay u tagtay maalinka al-shabaab inay wadagaasi al-shabaab oo wadagaasi ay ka bixisay markaa waxa kale oo soomaalida dhexdeeda in ay siday ku xamilin karaan ayinka ku xamilaan laakiin ay xaanishada iska dayaan ka fiican dhinacyada dalka soomaaliya ayaa fikirro kala duwan waxa ay ka qabaan ciidamada kenya ee ku sugan magaalada kismaayo iyadoona dowladda federaalk ee soomaaliya kol hore ay sheegtay in ciidamada kenya ay doonayso inay isaga baxaan magaalada kismaayo inkastoo ururka midowda afrika iyo weliba ur goboleedka igaad la sheegayo in arrintaasi ay xal ka gaareen toddoba sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska kenya gaar ahaan kuwa ilaalada garoonka diyaaradaha nairobi ee jomo kenyatta ayaa loo haystaa eedeymo ah inay dhac u geysteen rakaab ku sugnaa garoonka xilligaasi oo uu socday dab xoogan oo garoonka qabsaday isniinta soo socota ayaa la filayaa in xubnahan booliiska ah maxkamad lasoo taago si ay u wajahaan eedeymaha dhaca ee loo haysto sarkaal sare oo ka tirsan laamaha ammaanka kenya gaar ahaan kuwa magaalada nairobi ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay eedeymaha boobka ay loo jeediyey ciidamada ilaalada garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta dhanka kale howlihii shaqo ee garoonka diyaaradaha jomo kenyatta ee magaalada nairobi ayaa dib u bilowday kadib xayiraad shaqo oo ku timid qaybo ka mid ah garoonka markii uu dab xoogan burburiyey islamarkaana dhibaato badan ay soo gaartay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ku xun tahay dabkii sida baan u baabiyey garoonka diyaaradaha nairobi isagoona ballan qaaday in maamulkiisa uu dayactir deg deg ah ka bilaabi doono goobihii uu dabka baabiiyey master kenyatta ayaa qeexay in dabkii ka kacay garoonka jomo kenyatta ee nairobi aysan la xidhiirin falal argagixisinimo dadka rakaabka ee yimaada amaba ka taga garoonka diyaaradaha jomo kenyatta ee nairobi ayaa la sheegayaa inay cabsi xoogan soo wajahday inkastoo dowladda kenya ay sheegtay inaysan jirin khatar ku fool leh shacabka isticmaala garoonka sida caadiga ah ayuu garoonka diyaaradaha u shaqaynayaa mana jirto amni darro ka jirta waxa uu la mid yahay garoommada diyaaradaha caalamka sidaasi waxaa yidhi sarkaal u hadlay waaxda ammaanka garoonka jomo kenyatta booliiska kenya ayaa siyaabo kala duwan loogu eedeeyaa in ay u dhaga fudud yihiin dhaca loo geysto dadka rayidka ah iyadoona dadka soomaalida ay ku nool kenya ay ka mid yihiin dadka ay sida weyn u saamaysay dhibaatooyinka lagu eedeynayo booliiska oo ay ugu horreyso laaluushka garoonka diyaaradaha caalamiga ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi ayaa waxa uu ka mid yahay garoommada ugu mashquulka badan kuwa ku yaala wadamada bariga afrika warkii oo aad kala socoteen idaacadda wareer khiyaartana dhegaysanaysaay xilligan waa nagaynta anigoo maxamed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya waana inoo mar kale haddii aan la idmo inta ka horraysa nabadgelyo